maamulka degmada dherkeynley ee gobolka banaadir ayaa dib u furay qaar ka mid ah wadooyinka degmadaasi oo xirnaa muddooyinkii ugu dambeeyey wadooyinkan oo dhex mara xaafadaha degmada dherkeynley ee gobolka banaadir ayaa waxaa xiray geedka garanwaaga iyo sidoo kale dhismayaal ay sameeyeen dadka degmadaasi ku nool yuusuf xundubey guddoomiyaha degmada dherkeynley ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey furista wadooyinkan waxaad u jeediin shaqadii aan hayno oo ah jarista calingaroobyada furista waddooyinka xiran ee jiindadaha sharcidarrada laga dhisay dhagxaanta yaalla waddooyinka oo guryaha dhismooyinka laga dhameeyey meesha looga tegay qaadistooda bil iyo bar ka hor amarkii madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadirna siyan ay ahayd in la jaro calingaroobyada iyo bilicda in la soo celiyo oo ah mid la iskula xisaabtamaayo marka waxaa wadnaa nadaafaddii iyo bilic soo celintii degmada darkeli waxay noo socotaa muddo bil iyo bar oo aan nasiina lahayn fasaxna aysan lahayn oo la iskula xisaabtamaayo annaga waana la xisaabtamaa guddoomiya gobolka banaadir oo shaqadan loo idmidaan la xisaabtamaayo dhammaan maamulka degmada dharkeeley guddoomiye waxyada qaybo ka mid ah oo hal qof ka maqnayn guddoomiyaha urur dhalinyarada waa ka waa la taagan yahay guddoomiyaha waaxda shanaad waa la taagan yahay taliyihii ilaalada deegaanka xamar ee degmada dharkeeleyna waa la taagan yahay marka waxaan u taagannaa awamiirtan la siiyey in laan fulino si lala xisaabtamo la yidhahdo maxaa qabateen wixii aan qabanna u tusno idhiinana markhaati ka ah way jiraayaan caqabado waad dareemi kartaa qof soddon sano wadda jidkiis u dhisneed ee la yidhaahdo waddadii waa loo baahan yaha banay ama xildhibaan oo raadinaa ama saryaal oo raadinaa ama buuq oo samaynaa laakiin maadaama mas-uulkan ah waa u nasteexeynaynaa boqolkiiba boqol nasteexadaasuna qofku wax ku qaadanaa shan qofood markii ay war ogolaato shanta shanta diidana shan qofood hadday ogolaato isku ayadaa isku dayanaayo marka caqabad waa jireen laakiin guddoomiyadan haddaa aragta hadda moogtaa waa uun bulshada loo shaqaynaayo waa loo nasteexaynaa sharcigana meesha kama maqno qof aan loo digin ma jirto waaxdiba waxaa waa labaatan iyo laba jid dhirir marka la yidhaha istaag marka la yidhahna saddex iyo toban jid iyo afar iyo labaatan jid waaye waddooyinka qaar dhammaan waa loo digaa saddex beriyaa digniin la siinaa kadibna waxaa lagu dhaqaaqaa awaamiirta baxday in la fulin inaan la fulinin cidda fulis waa maasan tahay ciddaan fulinna waxaan leenahay hadda hala fuliy annagoo meesha taagan
si kastaba waddooyinka dib loo furay ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha